waxaa labada kun iyo afar iyo labaatanka dhammaadkiisa la yaab nagu noqotay in shakhsiyaad ka mid ah ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan ay maanta ku fakarayaan inay la saftaan reer qoys ama qabiil taa oo wax la yaab le nagu noqotay taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed oo muhiimad siinaya nolol wadaagga bulshada soomaaliyeed oo gacan siinaya maamulka degmada si loo bixiyo waddooyin ayaa waxaa soo weeraray koox gaar ah oo heebaysan kuwaas oo shaqadii qaranka loo haayay ka hor yimid waxaana la soo qabtay ilaa labayo toban maxbuus oo ku xidhan saldhigga kane aynu joogno oo la rabo afar iyo labaatan sac gudahood in horgeyn loo sameeyo maxkamaddana la waafajiyo waxaan rabaa inaan halkan fariin adag ugu diro ka sokow maxaabiistan maantay sharciga la waafajinaayo annaguna la yaabay nagu noqotay in labada nofembar labada kun afar iyo labaatanka askar isugu jirta saraakiil saraakiil xigeen labisan dareeska dowladda halkii ay u adeegi lahaayeen ummaddooda soomaaliyeed inay ka hor yimaadaan ciidanka booliiska soomaaliyeed oo waajibaadkooda shaqo gudanaya awaamiirna u qaba inay fuliyaan waajibaadka sharciga ah ee hor yaalla waxaan rabaa inaan digniin u diro guud ahaan cid walba gaar ahaan ciidanka qalabka sida qaybihiisa kala duwan waxaa mamnuuc ah in askari noocuu doon ha ahaado sarkaal derajadoo doon ha xirto waxaa mamnuuc ah sarkaal ka tirsan ciidamada qalabka sida inuu ku lug yeesho ka hor imaasho sharciga fulinta ama howlaha uu ciidanka booliiska soomaaliyeed hayo qof walba oo wax tabanaya muwaadin soomaaliyeed heer kasta uu yahay hadduu askari yahay hadduu sarkaal yahay hadduu madax yahay hadduu xildhibaan yahay hadduu maamul yahay hadduu guddoomiye degmo yahay cid walba oo cabasho qabtaa waxaa u furan inay saldhigga booliiska ugu dhow tagto ka cabato maxkamadda tagto gudbisato xerlaalinta la kulanto laakiin maantay kuma aanan fikiraynin shakhsi intuu hub soo qaato in askar booliisa labisan waajibaadka qaranka ku hor jirta uu xabad kala hor yimaado taasna waxaad ka daawan doontaan caddaymaheeda iyo sida maxkamadda loo horgeyn doono taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ayadoo la fulinaya awaamiirta taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaan u digaynaa qof walba uu yahay mana jirto shakhsi loo ogol yahay intii qori soo qaata inuu bulshada dhexdeeda ku dagaalamo wuxuuna qaadi doonaa mas-uuliyadda ka dhalata xabadda uu asaga aabbaha u yahay ee goobta uu ka bilaabay haddaad dhib qabto tabasho qabto waddada la furaayo dhulka laysku haysto tabasho ka qabto waxaa kuu furan saldhigga booliiska inaad tagto aad dacwooto maxkamadda tagto xerlaalinta gudubsato sida xeerka uu qabo labada intaad samay weyse haddaad qori soo qaadato ee ciidanka booliiska soomaaliyeed aa kala hor timaaddo waxaad wajihi doontaa mas-uuliyadda wixii goobtaas ka dhacay hantida burburtay nafta go'day inaad adiga mas-uul ka noqon doon taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed wuxuu mar labaad mar saddexaad iyo mar afraad buu u digayaa dhallinyarada soomaaliyeed ee xooggooda iyo maskaxdooda loogu talagalay inay qaranka ugu adeegaan in looga faa'iidaysto in maantay mar kale wax soddon sanno aan ka soo gudubnay rag ku fakaraan waa wax aan ka xunnahay waa wax aan loo dulqaadan doonin waa wax maxkamadda horteeda cawaaqib xun oo kala kulmi doono shakhsi kasta oo isku daya mana oggolaan doonna askari soomaaliyeed hadduu yahay niisa hadduu yahay boliiska hadduu yahay milatariga meeshaad doonto ohow isteelahaas mar haddaa xerato waxaa u adeegaysaa qaranka soomaliyeed madna ka hor imaan kartid danaha qaranka soomaaliyeed sidaa darteed eed kasta iyo wax kasta oo aad qabtaa la wadaag xerlaalinta la wadaag saldhigga booliiska ee kugu dhow dacwow furogalkaaga xaq baa u leeda waad dacwoon kartaa laakiin qoryaan soo qaadanaa mid la aqbalaya maaha cid walboo tallaabadaas qaadayna waxay wajihi doontaa tallaabo adag